أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kataabal akhbaari ayaa maanta baahaysay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay ceel riig oo laga qoday deegaan ka tirsan wilaayada baay iyadoo dadka deegaankuna arrintaasi diiran ay u soo dhoweeyeen dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda t b elf ee tigire ayaa ka qarxay waqooyiga dalka etoobiya maamul goboleedka shaarardirarka ee puntland ayaa iska diiday inuu ka qayb galo shir uu madaxa kooxda riddada uu isugu yeeray hogaamiyaasha maamul goboleedyada gaalada ee ka dhistay dalka soomaaliya roobab duufaan u wato oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka da'ay dalalka cumaan iyo imaaraadka oo ka tirsan dhulka la isku yidhaahdo khaliijul carab askar ka tirsan cadowga allah ayaa dhimisho dhaawaca ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii qaadimuuna yaa aqsa oo uu baahiyey dhowaana kataabal akhbaariya maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadaas wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah munaasabad lagu soo gebagabaynayey arday dhammaysatay barashadii qiraa'aadka ee ma'hadka sakhaawe ayaa ka dhacday degmada jilab ee wilaayada jubbada dhexe بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeedda bisha shawaal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabel akhbaariha ayaa maanta baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay ceelriig laga qoday deegaan ka tirsan wilaayada baay iyadoo dadka deegaankuna umuurtaasi si diiran u soo dhoweeyeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya
filimkan oo la daawan karo in ka badan afar daqiiqo oo uu baahiyey kanaalka kataib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa ceelbiyood laga hirgeliyey mid ka mid a deegaanada hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaa ceelbiyoodkan laga hirgeliyey deegaanka guduuda dhuunte oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada qansax dheere waxaana la arkayaa mashiinada lagu qodo ceelasha iyo boqolaal ka mid a bulshada deegaanka oo buuxdhaafiyey halkii ceelka laga qodayey kuwaas oo aad ugu faraxsanaa ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaankooda waxaa fiidiyooga ka soo muuqanaya qaar ka mid a waxgaradka deegaanka iyagoona mahadalle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanna kula dagaalamaysa cadowga kusoo duula ku dhaqanka shareecada islaamka gacanta kalena waxqabad ballaaran ugu heesa bulshada muslimiinta ee mas-uuliyadda ay u hayaan kow ilaahay aan mahadyaan ilaahagiin uumey waan ilaahay muslimiin noo weeli ilaahagaasaan ka mahadyaane suma kadib ma in mahadyaane harakatu shabaabil mujaahidiin aan mahadyaane iyadoo geeka wadankii maamulka etaa walallo walali lanbaahanya deegaanka lankabahanya sida eelalka oo kale dhismada oo guryaalka ilaa iskuulalka oo kale walba oo ilaan jidadka oo kale walaagiya lanbaahanya geekaada juhda geliiday kheyr allasiya wanaagaas ya ilaahiya mahadle suubadiya hortiya aan kama hadiyaan wadankun saada akhyaartan in sheego hoytwa eedaa hordhaan koow nama erhaane noolale biyu biyooga ilaahiya mahadle alxamdulilah hadda eedaa uleesya iyoonay dhibaatada aan jiri alxamdulilah hadda waaba ilaahay haka mahasan sada hadda un ilaana ka moogoto naharis wiin ya moogoto ilaahay ininin dhimaata horta ilaahay haka tuugan suma kadib maamulka isuuna wala isu kaalantislay inu isu ka dhaada sada biigeliinta tuulada la geliyo meel alla meeli biyoonba deerayan muslimiinta meeliyo on ka baahanyin ini la deersi meel biyo deerayan lambu walaanyo aan baahan iniyo la deersi saasa horta ka odsadaana osagaan ya iyi magaagay mayla erayna badoon saaciid xasan way baroognee gobolka baay degmada qasaxa dheere gaar ahaan beesha heer hubeereed xawaal barbaar ilaa aqaar iyo tuule gaduuda dhuntay ayaa joogna maanta marnad ilaahaya mahad iskale eelaa nin sheeni ilaahaya sheenay may bah sabab ninka harakadi mujaahidiin islaam intiyo qoreen eerkaasi waan miilanka baahanay dhiblanka qabiniyo ku qodeen eelkii ilaahaya mahadle eelkii bogi sidan haddan aragahayn may baan qoob ilaahi raalkanaad islaamkana walbadan yamaarna deegaanka koqobdi iyo gobolkun baay un ogni meelo kale aniiba hor insaseenahe sida okel madaarusalaam okel eela lakuqodi ilaahiya kama xasan ilaahiya sheeni baadija harakada sheend sida roobay okel eela lakuqodi ilaahiya kama xasan harakada sababange eelkii roobay ilaa idaal dhulkaasay roobay may leeray taasay idaal baahad badan yaka jarti oon daraadiya laku guray waan magaalo wiinga haytay caam elkasawgeyki muslimkii gaaladaba kaharbiyaan idaal eraw laakiin oon daraadisananka fariidibada dhiba jari eelkii hadib lagoday islaamkii tubooyingal ninjeey nolol fayle laka heli wadankii wadan un haddii meydhasan miila majaradaan ay barwaasoran miila tuuli iyo maalinka hore ayay ahayd markii sidan oo kale kataa'ib al ikhbaariya uu baahiyey ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka dudumaale oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waad mahadsantahay walaalka abu xasaan dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo kuwa jabhadda t b l f ee tigre ayaa ka qarxay waqooyiga dalka etoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan eegaya qalalaasaha ka taagan wadanka itoobiya ayaa sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa waxaana wadanka itoobiya meelo badan oo kamid a ka socda dagaallo qabali ah oo u dhexeeya qowmiyadaha wadankaasi wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka t b l f ay la wareegeen magaalada raaya alamaata oo in muddo ah ku muransanaayeen qowmiyadaha amxaarada iyo tigree waxaana tan iyo wixii ka dambeeyey colaadii gobolka tigree halkaasi ku sugnaa ciidamo amxaaro ah dagaalada ayaa toddobaadkani waxay ka socdeen duleedka magaaladan jabhadda tigree ayaana isku dayeysa inay dib ula wareegto dhammaan deegaanadii ka baxay gacantooda intii ay socotay colaadii u dhexaysay t b l f iyo maamulka abey kadib dagaalkii abey axmed iyo t b l f ee qarxay sanadii labada kun kow iyo labaatan deegaano ka tirsan gobolka tigree waxaa qabsaday amxaarada iyagoo xilliga ka faa-iideysanaya isku dhacyada u dhexeeyay taliska adis ababa iyo maleeshiyaadka t b l f t b l f oo ka duuleysa isku dhacyada hadda u dhexeeya amxaarada iyo nidaamka abey axmed ayaa hadda bilowday guluf dagaalaad aada u xoogan oo ay ku soo ceshanayso dhulkii gacantooda ka baxay kolkii ay isdagaalayeen xukuumadda dhexe maamulka abey axmed ayaa dagaal culus ku qaaday laba ka mid ah qowmiyadaha ugu tunka weyn wadanka itoobiya kuwaas oo kale ah tigree iyo amxaarada waxaana hadda gobolka amxaarada ka socda dagaallo faraha looga gubtay marka laga soo tago colaadda amxaarada tigree iyo taliska abey axmed waxaa sidoo kale dagaal uu ka socda qeybo ka mid ah gobolada soomaalida iyo oromiya mahadsanid walaalka caliyare maamul goboleedka shaalaldirirka ee puntland ayaa iska diiday ka qaybgalka shir uu madaxa kooxda riddada isugu yeeray hogaamiyaasha maamul goboleedyada gaalada ay ka dhistay dalka soomaaliya marwaan maxamed ayaa sii faahfaahinaya warbixintan xilli uu weli taagan yahay khilaafka xooggan ee ka dhex xaloolsan maamulka riddada puntland iyo kooxda riddada soomaaliya maamulka shaadulladirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa iska diiday shir ay ugu yeertay kooxda riddada madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa shir isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada riddada ahaa waxaana shirkaasi qaadacay maamulka gaalaraaca ah ee puntland mursad maxamuud ciidiid oo ah wasiirka warfaafinta maamulka siciidaniya ayaa sheegay inaysan ka qaybgeli doonin shirkaasi wuxuu intaasi ku daray inaysan aqoonsanayn nidaamka kooxda riddada ah ee hadda xasan shiikh hogaanka u hayo
hadda waxaa meesha qaalla horta dowladda dowladdii hore ee dhexe dastuurkeedii markuu meesha ka baxay mandatekeedii meesha waa ka baxay annagu dawlad inay jirtaba ma aaminsanayn horta dee yaano iyarayo aanu muxuu ahaaye wada xaajoonaynaa oo inay sharciyadda kusoo noqoto maaha marka hore inay sharciyadda kusoo kusoo noqoto ayaa ka horeysa oo ay sharcigii dadka u dhexeeyay ee dastuurka ahaa oo wax lagu qaybsado four point five wax loogu qaybsaday weli qof iyo cod lama gaadhin in wax lagu qaybsado dastuurka lama dhamaystirin inay dastuurkiina bedesho dowladnimadiina ka talabaxdo keligeed ku takrifasho wixii ku lahaa way ahayd mawqifkaanu ka qaadanay marka waxaa la rabaa marka hore inay iyagu horta xayndaabkii dowladnimada soomaaliyeed inay kusoo noqdaan wax iyaga u gaaraba abaabulsheen cid kala qaybgelaysa anu kolley oo puntland ahi ma jirto ilaa inta xayndaabka si kusoo noqonaya dowladnimada tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo gebi ahaanba uu go-an yahay xiriirka ka dhexeeya kooxda riddada iyo maamulka puntland iyadoona uu sii xoogaystay khilaafka ka dhexaloolsan murtad siciidan iyo murtad gurguurte maalmo ka hor ayay ahayd markii maamulka gorow uu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay kooxda riddada soomaaliya kadib markii uu ka biyadiiday wax kabeddelka dastuurgaaleedka riddada maahan markii ugu horraysay uu maamulkan inuu qaadaco shir uu ugu yeeray madaxa kooxda riddada balse in badan oo hore ayuu iska diiday inuu ka qaybgalo sharar ay isugu yimaadeen madaxa kooxda riddada iyo kuwa maamul goboleedyada riddada ah waad mahadsantahay marwaan roobab duufaano wato oo sababay khasaa'ir kala duwan ayaa ka da'ay dalalka cumaan iyo imaaraadka oo la isku yidhaahdo khaliijul carab yaasir maxmed ayaa faahfaahinta warkan haya roobab mahiigaan ah iyo daadad ayaa ka da-ay qeybo ka mid ah gacanka khaliijka waxaana ku dhintay ugu yaraan siddeed iyo toban qof dalka cumaan sidoo kale waxaa hakad ku yimid isku socodka dalka imaaraadka carabta cumaan tirada dhimashada ee lagu dhawaaqay maanta waxaa ku jira ugu yaraan sagaal carruur ah oo iskuuley ah iyo sidoo kale darwalkoodii oo ay biyuhu qaadeen waxaa kaloo socda baadigoobka tiro kale oo aan weli nolol iyo geeri lagu haynin dhanka kala duulimaadyada garoonka diyaaradaha ee dubay oo ah kan ugu mashquulka badan caalamka ayaa si kumeel gaar ah loo joojiyey diyaaradihii ka degayay iyo kuwii ka baxayay intaba iyadoona garoomo kale loo weeciyey duulimaadyadii garoonka sababa la xiriira roobab lixaad leh oo ka da-ay dubay oo dhaliyey inay biyuhu buuxiyaan dhabbaha diyaaradaha kadib markii daadad ay ku dhufteen garoonka iyo inta badan magaalada ganacsiga ah ee dubay oo waddooyinka lagu arkayay gaadiid la isaga tegay iyo kuwo ay biyuhu qaadeen waxaana waddooyinka iyo garoonka diyaaraduhu ay u muuqdaan harooyin ay biyo fadhiyaan maamulka dubay ayaa ku dhawaaqay in saacado kooban ay magaalada ka da-een celcelis roob u dhigma guud ahaan sanadkii roobkii ka da-i jiray magaaladan ku taalla saxaraha waxaana la filayaa saacadaha soo socda roobab kale oo da-a mahadsanid yaasir askar ka tirsan cadowga allah ayaa dhimasho dhaawaca ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida uu mar kale warbixinta warkan uu ku eegayo cali aadan cabdulaahi caliyaare howlgallo kala duwan oo dhegta dhiigga loo diray cadowga allah iyo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay ka fuliyeen gudaha soomaaliya iyo dhulka ay gumaysato dowladda nasaarada ah ee kenya aanu ku horeyno wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday goob ay fadhiyeen maleeshiyaadka murtadiinta oo ku taalla degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose halkaas oo maleeshiyaadka radada khasaare lagu gaarsiiyey inta la xaqiijiyay laba askari oo murtadiin ah ayaa ku dhimatay qaraxa halka laba kalena ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu shalay galab qarax la beegsadeen gaari ay la socdeen maleeshiyaadka radada oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada jasiirah iyo baqal khasaaraha qaraxan ka dhashay hal askari oo dhimasho ah iyo dhaawac askari kale waxaa sidoo kale qaraxan lagu gubay gaarigii ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta oo noociisu ahaa haardoob wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay iyana qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa gudaha degmada bilad xaawo maleeshiyaadka ridada ah ayaa xilligii qarax lala beegsanayay waxa ay wadeen howlgallo ashaadalodirinimo ah oo ay ku dhibaateynayaan dadka deegaanka balse mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday si shartooda ummadda looga hor istaago laba ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta ayaana la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qaraxa degmada bilad xaawo dhanka gobolka gaarisa geesiyaal ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa dagaal culus waxaay ku qaadeen saldhigga ciidanka saliibiyiinta kenya ay ku leeyihiin magaalada sangailow ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kaafirada kenya dagaal in muddoha socday ayaa halkaa ku dhex maray xaqa iyo baadilka waxaana intii uu dagaalka socday dab xoogan qabsaday qaybo ka mid ah saldhigga ciidanka kenya bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii qaadimuunaya aqsa ee ay dhowaan bahaysay kataabel khabaari ah cabdiqaadir maxamed rabbaani oo goobjoog ahaa daawashada isdaarkaasi ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey dadkan boqolaalka ah ayaa daawaday filimkan hadiyadda ciidda ee ay soo saartay alkataa'ib kaas oo ujeedkiisu ahaa amaba diraya fariin ku socota walaalaheena reer falastiin bulshadii usoo daawadashada tagtay ee reer tieglow oo ka hadlay filimkan ayaa waxa ay tilmaameen in ay darsi weyn ka qaateen fariinta uu gudbinayo filimkan waa kuwan qaar ka mida bulshada oo ka hadlaya waxyaabihii ay daawadeen may ka fiirsanay filin qiimo leh sharaf leh lang musluum ee oolay tahay walba maylare iiman ee qalbijay baaga ka'iyin khayri gilyaw ku saabsan falastiin walaaladen oo yahuuddu gumaadahaytiya ka fiirsani meelil eraw tiyeglow iyo kashidi filinkaas oo ah filin onaytoy gumaadka falastiin lahaka bandhigka filinkaas oo ah dadgaajo xaraad dhibaato mayliray walaaladen ee ka dhiyaasa lanfiirii korne walaayada islaamka may ka obsadaane muslimiinta bariga afrika may ka obsadaane hoolagaan ini oonay dadka walaaladan ee dhammaadahayaan lakataa kuleey homaylan mari korooba lahelo kor una malaagadeena may diyaaranganaa ini oonay hoolagaana falastiinka taayarno labaal surin hoogaana labaal surin xeeladaana labaal surin maay may balaray maalin xasan oo roogo degmada tiiglow may ba fiirsadaana filinkii qaadimuunaya aqsa kaas oo oo markan kood la ka bilaawday muslimiinta reer falastiin si yahuud ungumaadahaan hamiin maalan guryaashoon garaacahayaan gaajada iyo haraadkan dheerta taas yaa filinka kood la ka bilaawda kabacda may may haddana aan laynsii gudubay muslimiintii oo reer falastiin oo gumaa oo la gumaaday dadkii taageersanay in ilimku ar walaayaadka islaamka mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan soomaali mayba aan ku aran walaalaha reer falastiin gumaadkii oo la kahay murtadiinta oo xasan sheekh maxamuud xasan murtad inkuweyni oo taageersan ayaa uuda taageersanaari mayba inkiyaa badanaa waxyaabaan argay lang oo si liifa liinkweda guri liifshay leh garaac bartay leh garaac wax badnaha in khasaariyaan kuwa yahuud iyo nasaaro walaala ka dhigtay dhibaatada u dambaysa qaar waxaa arkaysaa balka difaac ka dhiganayo inay u malaynaya in naf ay badbaadayaan oo mujaahidiinta ay kor surintay oo xabadda lagu korhaayo qof haddii mar haddii xabadda lagu kor lagu kor keenan xataa haddii ashahaada cidkaa ogolanaysa male marka waxaan u baaqi lahaa murtadiin meel walba ay joogaan inay soo islaamaan ay soo laabtaan ay u yimaadaan walaalahooda mujaahidiinta gacan furnaal way soo dhaweynaya hadday hadday diidaanne sida kuwa maanta loo galay midkii balkii balkuu gambanayay iyo kii qorig lagu garaacayo luliif garaacay iyo kii kale oo dhahay aniga ciidan mihii hubka waa laga geliya dhahay kaas oo kale ay noqonayaan meeshaasana u dambaynaysa xasan garguurt haddaa walaalaheena falastiin aad ku soo hagays yuhuud qaacimiina waxaanu ku leenahay wallaahi uma wallaahi waad ka shallaan doontaa waxaan ku leenahay murtad xasan garguurt fariinteeda kun iyo kow jir adiga kugu socotaa xasan garguurt waan u xanaaqsannahay waan u xanaaqsannahay haddana walaalaheena qase ayaa wuxuu ku duqaynayaa diyaaro afar iyo labaatanka saac waxaanu leenahay walaalaheena falastiin walaalaha falastiin waa dhabar adeegdeen waa dhabar adeegdeen kusii dhabar adeeg ayaan ii leeyahay walaalahayga waa marnaba ha u aabiyeelina dhanka kale filimkan ayaa digniin loogu diray dabadhilfyada murtadiinta ee ku horgudban xaqa waxaana lagu yidhi ima sayf wa ima alislaam mahadsanid walaalka rabaani maktabka dacwada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowri diini ah u soo gebagabeeyey dadka ku dhaqan degmada ceel cali ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa si ama qaadaya warbixintan dowradan oo socotay muddo hal maalin ah islamarkaana culuum sharci ah ay ku qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa dhowaan lagu qabtay gudaha degmadaasi dowrada waxaa ka faa'iidaystay ragga iyo haweenka magaalada waxaana duruusta bixinayay culimaa udiin uu ka mid ahaa sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey sheekha ayaana kelimadan ka jeediyey gebagabada dowrada qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayrun mima yajmacuun ku dheh nabi maxamed oo alla dheeraadkiisa iyo naxariistiisa dadka ha ku farxeen oo markaa lagu fasiray bicsada nebiga caleyhi salaatu wasalaam allah ummadan usoo saaray iyo diinta nebiga lagu dejiyey caleyhi salaatu wasalaam inay ummadda ku farxaan diintaas iyada ah waa midda ilaahay waxdada nagu siiyey midnimadan aynu ku helnay dadka muslimiinta guud ahaan waxaynu faraynaa alictisaamu bilkitaabi wasunna inay ku dhegaan oo ay qabsadaan kitaabka alle iyo sunnada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadda himadeeda iyo sharafteeda iyo qiimigeeda inay kitaabka alle ku dhegaan barashadiisii ku dadaalaan kitaabka alle gaalaa maanta kusoo duushay inay gaalo ka difaacaan naf iyo nafiisba inay u huraan sharaftooda iyo qiimigoodana ay ilaashadaan soonkii aan soo soonnay wixii burinaya iska ilaalinno wixii fasaada iyo wixii fisqiga iyo wixii balaayahoo jiro oo dhaqanka islaamka oo wanaagsan ku ciyaara aan iska ilaalinno soonka ilahay inuu naga aqbala aan weydiisanno lix biloodoo dambana waxay weydiisan jireen kan soo socda ilaahay inuu gaarsiiyo si ay ugu faa'iidaystaan dhaqankii salafkii aan yeelanna insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadkii dowrada ka faa'iidaystay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowradaasi wax weyn ay ka faa'iideen iyagoona u mahadceliyey maktabka dacwada ah ee wilaayada hiiraan waxaan u mahadcelinaynaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga iyo hiiraan iyo sheekheena sheekh cabdilweli oo na soo booqday halkaana waxaa noogula qabtay dowro hal maalin socotay oo wax badan laga faa'iiday maasha allah jazaahu llahu khayran aad buu sheekha noo baraarujiyey masaa'il badan oo diini ah oo dadku u baahnaayeen ayuu nagala hadlay aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay miisaankiisa xasanaadka u saaro annagana allah tabaaraka watacaala hanaga dhigo kuwii qaato walaalaha maktabka iyo culimadana waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala in dowrooyinka noocan oo kale ah iyo baraarujinta culimada iyo socodka inay noo badiyaan waxaa duuro hal maalin ah noo qabtay degmada ceel cali runtii wax ka faa'iidnay fawaa'id fara badan oo ay ka mid tahay waxa weeyaan muxaadarooyin noocyo kala duwan ahay meelo badan taabanay dadka dhammaan waa ka faa'iidaysteen aad baa uga faraxsannahay waxaa ka codsanaynaa wilaayada islaamiga ah socodka in lagu soo badiyaan ee markastana soo booqdaan ee waxa weeyaan dowraadka noocaan oo kaleeto ah ay noo kordhiyaan waxa weeyaan culimmadii saalixiinta ayaana soo booqday maasha allah farxaddeenna iyo dareenkeenna aad buu u sarreeyaa haddaan ahayd dadweynaha ku dhaqan degmada ceel cali shaki iyo shuhuubaba wixii iskaadaloo laga shanqarinaayo shaydaan iyo gaalba waa la shuufaa shaaribiinikii inala hooshaabah gaaleedla shanta diin islaanniman lahayn gaal shakaban waaya shay qur'aanikii loo dhigo hoose loo sheega shan gaaladanakii oo ka dila ooshihiidaaya shaka male janaasuluq dhahaalaasha kale waaya maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa sare u qaaday dowraadka ceenkan ah oo lagu kubcinayo aqoonta diineed ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanida cabdiqani wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taayibiin ah kuwaasi oo isaga soo baxay safka cadowga allah ah bashiir muxidiin abu ayman ayaa umuurtan warbixintan ka diyaariyey saddexdan askari toobadkeenayaasha ah ee ka soo baxay safka cadowga ayaa isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdi bariise waxa uu ka tirsanaa sirdoonka ridada maamulka shaadaladirirka ee isku magacaabay jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo isagoo ku biiray muddo lix bil ka hor markii tawxiidka loo qabtay toobadkeenahan kadib ayuu ka sheekeeyey waxa ku dhaliyay inuu ku biiro iyo dhibaatadii ay ka geysan jireen maleeshiyaadka ridada gudaha magaalada kismaayo magoor waxaan iska ahaa xoololey oo duurka aan iskaga jiro oo iska xoolo raacanaya marka markii aan magaalada aan soo galoo kale waxaa weeye baaritaankood iyo gumaysigooda iska badnaa marka ana nin waxaan nahay oo ilaa kuum daratay dhalinyaro oo magaalada iska jecla in iska soo aado markii aan magaalada imaado marka ay aad ii gumaysan jireen mar walba hataa laba mar fi aad ay igu xireen marka gumaysigaas awgeed aan ugu bayri aniga sideed banaan baxaanahay hay-adda oo buula fantuur aan ka tirsanaa habeenaha dadka magaalada dhex beriyaya sida isguusyaha oo kale ama laamida isguustooda dadka beriyaya galabta sagaal saaca la keenaya haweenka beryaan ahaa toobadkeenaha labaad ee isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa lagu magacaabaa cabdinaasir aadan axmed toban sano ka hor ayuu ku biiray maleeshiyaadka ridada ee jubbaland isagoo hadda ku sugnaa deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo wuxuu toobadkeenaha isdultaag ku sameeyey qaababka maleeshiyaadka ridada ay u beegsadaan dadka muslimiinta waxaan ka tirsanaa muddo toban sano ku dhan qof waxa weye iska socdo oo waxaa weye mujtamaca meesha jooga soomaalida deegaanka ka mid ah ayaa layska qabsanah oo laleeyahay waa lagaa shiki iyo waa shabaab iyo waxaweye la gumaadaya oo la qaraacaya oo waxa weye dhibaato badan loo geysanaya waana dad rayid ah oo laleeyahay ninkii sunnada u yar go-on tahay oo waxaa loo maleeyaba sunna wadaad ka muuqata waxaa laleeyahay shabaab baa tahay marka waxaad u malaysaa markaad sii fiiriso warar oo sunnadii oo dhanba ay shabaab kusoo hartaad u malaysaa say u hadlaayaan markaad fiiriso ka dhibaatadaas wax la mid ba kuwa kale badanoo hadda maaragta iga sii maqanaya maaragtay ka jira meesha ee dadka lagula kaca aadan khayr cigaal waa taa'ibka saddexaad ee ka soo baxay safka cadowga wuxuu ka hadlay waxa uu ka aaminsanaa murtadiinta ay waxa uu kala kulmay markii uu gaaray deegaanada cadowga marka hore ma aaminsanay inay micnaha ay waxaan ku arkay markaan dhex tagay inay xoogaadu gaalnimadii iyo murtadnimadii iyo jibigooda iyo xaaladooda ma aaminsanayn ma ogeenba markaan dhexgay wixiina arkay dhibban ku jirnay hadda weli ismaayo una hubkiin ladinkasiinaha nala dhahay weli nalama qaadin marka wax hubayn weli kama helin ugu dambeyn saddexda askari taa'ibiinta ah ayaa baaq dheer u diray maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga iyagoo ugu baaqaynaya allah u toobad keenaan qof bili-aadinimo iyo waxaweye noolal iyo horumar iyo dunyada inuu kusii noolaadaa doonaya in uu iskaga soo baxa nimankaas wax noolol ay wax horumar midna lagama gaaraayo khasaare nafsi iyo maal laha ku sugan iyo waxaa weye qofkii inuu ku dhinto tawxiid doonayna meeshaasi meel uu nolol ay u taallamaha inuu iskaga soo baxa oo dadka islaamka mujaahidiinta uu soo dhiibay ayaan ugu baaqayaa maamulka jubbada hoose si sharaf leh iga soo dhaweyn soo dhaweynteed waxaa liiga soo bilaabay beerxaani marka si sharaf leh liigu soo dhawey si sharaf leh iskaga noolaa leho waxaan uga baaqaa maleeshiyaadkaas jubbaland murtadiinta waxaan dhehelaa iska toobadkeeno walaayada islaamka gacanteeda guul allah si ah u imaadaan dhehela diinta islaamka iyo toobada inay furanto wadada ay ku socdaan waa wada naare inay toobad keenaan oo muslimiinta iyo mujaahidiinta ay
toobadkeenayaashan soo gaaray wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa ku biiraya tiro taa'ibiin ah oo muddooyinkii lasoo dhaafay soo gaarayay deegaanada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya mahadsanid abu ayman ugu dambayntii munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday dhammaysatay barashadii qiraa'aadka ee mahadka sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa si faahfaahinaya kowdii muxaram kun afar boqol afartan iyo laba hijriyada ayaa markii ugu horreysay magaalada jilib laga yeegleelay machadka caanka ku ah barashada qiraa'aadka iyo ijaasada sanadka ee imaamu sakhaawi iyadoo wixii intaasi ka dambeeyey furitaankiisu ay soo xaadireen arday badan oo ka kala yimid gobollada dalka sida banaadir baay bakool galgaduud shabeellada hoose iyo labada jubbe ardayda oo ka koobnaa wiilil iyo gabdho ayaa u soo xidhaystay barashada qiraa'aadka iyo culuumta qur-aanka waxaana in muddo ah ay dhex muquurinayeen culeyska waxbarashadu ay gaareen guushii ay muddada dheer ku sabrayeen waxaana ugu dambeyn gacanta laga saaray ijaasada qiraa'aadka iyo culuumta qur-aanka munaasabadda oo ahayd mid si aad ah loo soo diyaariyey ayaa lagu qabtay masjidka dabaqa ee quba ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiin waalidiin maamulka macallimiinta iyo ardayda machadka oo aad ugu faraxsanaa inay xaqiijiyeen guushoodii waxbarasho ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد sheekh jaamac cabdisalaan waxa uu ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay xafladda wuxuuna si aad a uga hadlay ahmiyadda ay leedahay barashada qur-aanka iyo culuumtiisa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka ah waxa uu nebigiisa ugu waxyooday oo lagu soo gaadhsiiyey sabcatu axruf sidaynu la soconno toddobada xarafna waa toddobada nooc oo qur-aanka uu ku bannaan yahaa la yidhi in macaani ahaan toddobada imaam looma jeedo oo qiraa'aadka toddobadaa dejiyey ee waxaa loo jeedaa qur-aanku halkii kelimo macaani u dhow dhow oo kale inay yeelan karto ama iyada nafteeda macaanideedu ay isbadbedeli karto baa loo jeedaa toddobadaa qiraa'aba qur-aanka in lagu akriyaahay waa arrin mashruuca ama sunno ah oo jaa'isa intii ay socotay xafladda dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe xafladdan aadka u qiimaha badan oo loo qabanaya ardada ka qalin jebisay machadka sakaawi allahaas ayaan u mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi walaalaha macallimiinta iyo maamulka machadka sakaawi oo iyagu sabaa u istaagay inay jiilkaa soo saaraan ardadan gabdhaha iyo wiilashii isugu jira ee aadka u quruxda badan macallimiinta dadaalka faraha ku badan ku bixiyey iyo maamulkoodaba waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacala idinka aqbala tanuna waxaynu tusinaysaa camalkiinu inuu ikhlaas iyo ilaahay darti idinka yahay waktigaa yaree kooban afar sano oo bilooyin dhiman in lagu soo saaro afartan iyo dhowr arday oo tobanka qiro taqaana waa waxay ka mid tahay barakada iyo khayrku ikhlaasku leeyahay iyo camal marka ilahay dartii loo qabta ardada waxaan u dardaarmayaa maanta fursaddaan u helay inay mataqaanaaye ijaazo u helaan tobanka qiraa'o horta nimcuu ilaahay idin siiyey subxaana wa tacala idinku galladaystay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu